kadib markii ay maalmihii lasoo dhaafay wafuud meelo kala duwan ka kala yimid ay ku soo qulqulayeen xarunta gobolka gedo ee magaalada garbaarey ayaa waxaa hadda soo baxay warar sheegaya in laga yaabo in maalmaha fooda nagu soo hayo albaabada la isugu dhufan doono shirka ka soconaya garbaarey qaar ka mid a ergooyinka halkaasi ku sugan loona qaadi doono magaalada kismaayo si ay ugu qayb qaataan shirka dibhuysiinta gobollada jubbooyinka ee ay gogashiisu halkaasu ka fidsan tahay laabidda gogasha ka fidsan garbaarey iyo ka qayb qaadashada shirka kismaayo ee qaar ka mida ergooyinka ku shiraya magaalada garbaarey ayaa imaanaysa xilli ay dhowaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta jubba ku hanjabeen in ay tallaabo cad ka qaadi doonaan shirka ka socda magaalada garbaarey oo ay ku sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah oo la rabo in lagu dhabarjibiyo shirka ka socda magaalada kismaayo iyo wadahadal dhanka diblomaasiyadda ah oo ay dhowaan yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdulle sheekh axmed madaxda sare ee igad iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka kumeelgaarka ee jubba warar kale oo iyana lagu kalsoonaan karo oo maanta naga soo gaaraya ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka kumeelgaarka ee jubba jenaraal cabdulaahi ismaaciil farataag guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee amniga maamulka kumeelgaarka jubba cabdirashiid cabdinuur cabdirashiid janan ay ku fool leeyihiin magaalada garbaarey islamarkaana ay doonayaan inay shirkaa xidhaan inkastoo arrintaasi ay muran badan ka taagan tahay maadaama mas-uuliyiin tiro badan oo ka kala yimid dalka gudihiisa dibaddiisa ay iminka ku sugan yihiin magaalada garbaarey kuwaasoo diyaarinaya sidii ay ugu qaybgeli lahaayeen shir ay ku sheegeen in looga tashanayo aayaha beelaha dega gobollada gobolka gedo dhinaca kale magaalada garbaarey ayaa waxaa daraad ka degay wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamul koonfur galbeed ee lixda gobol maxamuud siidaadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo ka kicitimay dhinaca magaalada baydhabo maxamuud siidaadan oo la hadlay saxaafadda ayaa ujeeddada socdaalkooda waxa uu ku micniyey ka qaybgalka shirka ka furmi doona magaalada garbaarey maalmaha soo socda waxaana maanta lagu wadaa garbaarey inay gaaraan xubno xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka gedo kuwaasoo qorshahoodu yahay inay ka qayb galaan shirweynaha dib u heshiinta beelaha dega gobolka gedo oo la filaya dhowaan inuu ka furmo magaalada garbaarey dadka u kuurgala arrimaha siyaasadda ee gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in shirkani ka soconaya garbaarey la filayo in looga hadlo ajendayaal ay ka mid yihiin sida beelaha dega gobolka gedo ay uga tashan lahaayeen aayahooda ku aadan mustaqbalka inay raacayaan maamulka kumeelgaarka ee jubba iyo weliba inay raacayaan maamulka lixda gobol ee ka dhisan koonfur galbeed axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere